فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa lix iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dalka magac ahaan u midaysan balse kala qaybsan ee ka kooban toddoba imaaradood waxaad ku dhegaysan doontaan taxanaha fasiiru sidee buu ahaa qosolka suubanaha sala allahu calayhi wasalem warbixin ayaad dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybta siddeedaad ee taxanaha gargaarka degdega ee uu soo jeediyo mid ka mid a dhakhaatiirta qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
بتوبيخ علمت فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ka horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa dalka magac ahaan u midaysan balse kala qaybsan oo ka kooban toddoba imaaradood waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobaad ee taxanaha fasiiru mahad cubeed ayaa soo jeedinaya
الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات imaaraadka ama isu tagga imaaraadka carabta waa dowlad carbeed oo ka mid ah dowladaha khaliijka waxay ku taallaa waqooyi bari jasiiratul carab oo ah koonfur galbeed qaaradda aasiya waxay garabka ku haysaa xeebaha koonfureed ee gacanka carabta waxayna xuduud badeed waqooyi galbeed kala wadaagtaa qatar halka waqooyiga khaliijka carabta ay xuduud bad iyo berriba kala wadaagto dalka loogu yeero sacuudiga koonfur barina waxay xuduud kala leedahay dalka cumaan ka hor kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii waxaa dalka imaaraadka carabta loo aqoon jiray imaaradaha heshiiska ah ama saaxilka cumaan waxayna imaaradaha heshiiska ah ku timid xabad joojintii dhex martay dowladda ingiriiska iyo qaar ka mid ah odayaashii carbeed ee jasiiratul carab dowladda imaaraadka carabta ee xilligan jirta waa qayb ka mid ah gobol taariikh ahaan loo aqoon jiray iqliimu cumaan kaasoo ay inta badan taariikhyahanada carbeed ku xuseen kutubtooda waxaana sidoo kale gobolkaas ka mid ah xilligan dalka cumaan sidaasii darteed marka laga hadlayo taariikhda mucaasirka ah imaaraadka carabta kama baxsana taariikhda cumaan iyo si guud mandiqadda jasiiratul carab gumaystihii ayaana dalkan ugu yeeri jiray saaxilul qarsan marka laga hadlayo magaca mucaasirka ah ee isu tagga imaaraadka carabta waxa uu ka yimid miduu dhex maray toddoba imaaradood oo dhulkan ku yaala kuwaasoo kale ah abu dubay dubay cajmaan ashaariqa ra'sal khayma umulqayawiin iyo al fujayrah imaarada abu dubay ayaa ah imaarada ugu weyn guud ahaan toddobada imaaradood waxaana ku yaala magaalada abu dubay oo ah caasimadda imaaraadka carabta dhinaca dhaqaalahana waa imaarada ugu muhiimsan waxayna leedahay khadka ugu dheeree dhirirsan xeebta kaasoo gaaraya ilaa qadar imaaradda dubay ayaa iyaduna ah tan labaad ee ugu masaaxada ballaaran imaaraadka toddobada ah ee dalka waxayna taariikhda aas-aaskeedu ka soo bilaabanaysaa sannadkii kun siddeed boqol soddon iyo saddexdii milaadiyada xilligaasoo dubay ay degeen ku dhowaad siddeed boqol oo ruux oo ku abtirsadaa qabiilka baniyaas ee uu hoggaaminayey aala maktuum imaaradaha ashaariqa cajmaan umuqayamiin ra'sal khayma iyo al fujayra ayaa iyaguna u kala muhiimsan marka laga hadlayo imaaraadka carabta sida ay u kala horreeyaan kun sagaal boqol lixdan iyo siddeeddii dowladda ingiriiska ayaa sheegtay inay diyaar u tahay ka bixitaanka dalalka ay duulaanka militari ku joogtay kadib markii ay diyaarsatay dadmaanka ingiriiska ah kuwaasoo ay ugu tala gashay inay taladaa ku wareejiso iyaduna dusha sare ka maamusho durbe markii uu warkan soo baxay waxaa kulan isugu yimid zaa'id ibnu suldaan aala nahyaan iyo raashid ibnu saciid aala maktuum kuwaasoo ka wada hadlayay midaynta imaaraadka khaliijka carabta si ay hal dowladood uga soo baxdo imaaradaha qatar iyo albaxrayn ayaa qayb ka ahaa kulanka wadaxaajoodka kuwaasoo markii dambe isaga baxay shirka waxaana midoobay toddobada imaaradood ee aan soo sheegnay kuwaasoo qaatay magaca dowladda isutagga imaaraadka carabta labadii disembar kun sagaal boqol kow iyo toddobaatankii ayaa lagu dhawaaqay in imaaraadka carabtu midoobay xurnima ku sheegna ka qaatay ingiriiska zaayid ibnu suldaan aala nahyaan oo ahaa amiirkii abudubay ayaana noqday madaxweynaha imaaraadka carabta halka raashid ibnu saciid aala maktuumna uu noqday madaxweyne ku-xigeenka tiro ahaan dadka ku nool imaaraadka carabta waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad toban milyan bed ahaanna dalku waxa uu ku fadhiyaa masaaxo dhan siddeetan iyo saddex kun iyo lix boqol oo kilomitir oo iskuweer ah dowladda imaaraadka carabta ayaa laga soo bilaabo aas-aaskeedii ilaa iyo maanta waxay ka mid tahay dowladaha kaalmaha hore kaga jira dhibaataynta muslimiinta qoyska talada haya ayaana ku tilmaaman garab joogga iyo gacaltooyada reer galbeedka heer ay iyaga qudhoodu ku faanaan waxay dowladdan la dagaalantay wax weliba oo fadiilo ah heer magaalooyinka imaaraadka carabta loo maleeyo inay yihiin los angelesta ameerika ama londonta ingiriiska dalkanna waxaa saldhigtay reer galbeedka iyo kuwo kale oo ka soo tegay waddamada gaalada iyadoo wakiil ka ah maraykanka fulinaysana ajendayaasha reer galbeedka waxay dowladda imaaraadka carabtu isku maqiiqday meel weliba oo uu ka soo bidhaamo iftiin diineed iyadoo aan waxba la harin isticmaalaysana awooddeeda dhaqaale ayay dalal badan oo ka mid ah dunida islaamka waxay ka hirgelisay maleeshiyaad manaxayaal ah oo ku tuntay sharafta ummadda bannaystayna dhiiggooda dalalka suudaan yemen iyo soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka dhibanayaasha u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ee dhigaysa dhibaataynta iyo la dagaalanka muslimiinta muslimiinta ku nool imaaraadka carabta ayaa iyaga laftooda waxaan u badbaadin diinkooda iyo sharafkooda xabsiyada aala zaa'idna waxaa ku xidhan kumannaan ruux oo ay ka mid yihiin tobannaan haween muslimaad ah الله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan sidee buu ahaa qosolka suubanaha sala allahu calayhi wasalam waxaa warbixintan ku eegaya yaasir cabdalla شمائل الرسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود qosolku waa dabci ka mid ah dhaqanka aadanaha mana ka hor imaanayo alla kacabsiga qofka allahna wuxuu aadanaha ku abuuray inay marna qoslaan marna ooyaan waa sidaas xaalka adduunyada oo dhammi qosolku waa wejiga qofka oo furfurma heer farxad awgeed ay soo muuqanayaan ilkaha qofka warbixintan koowan waxaa allah idinkii kusoo gudbin doonaa habdhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka la joogo dhoolcadaynta iyo qosolka si aan dhaqankiisa iyo hedyigiisa uga dayano خلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب في مشيه تقلع بهمة وأسرع وضحك rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma ahayn qof irxiran oo wejigiisa laga dido balse wuxuu ahaa qof ay ka qosolsiiso waxay dadku ku qoslaan sidaasi darteed way farxad gelin jirtay suubanaha kaftankaan dembiga xambaarsanayn ma dhacdo sida riwaayaadku werinayaan sheeko iyo waruu rasuulka sala allahu calayhi wasalama sheegay ilaa wuxuu raacin jiray dhoolcadeen aan iska dondoon ahayn badi qosolka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa dhoolcadayn wayse dhici jirtay in mararka qaar uu qoslo ilaa dadkii la joogay arkaan guusdambeedkiisa sala allahu calayhi wasalam
لنفسه لا يغضب فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق saxaabiga cabdullaahi ibnulxaarit radiallaahu canhu wuxuu leeyahay ma arkin qof ka dhoolcadayn badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam jaabir binu samra radiallaahu canhu waxaa la weydiiyey mala fadhiisan jirtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haa wuxuu ahaa rasuulka qof aamus badan qosolkiisu yaryahay متيما وهائما شمائل الرسول بالخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب dhaqanka dhoolcadaynta ayaa ah sifo laasimta suubanaha sala allahu calayhi wasalam jariir bin cabdillaahi albajali radiallaahu canhu wuxuu leeyahay ima uusan arkin rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo markii aan islaamay ilaa uu i dhoolcadayn jiray
جرير بن عبد الله رضي الله عنه ركزوا على المسألة هذه البجلي من قبيلة بجيلة كان رجلا وسيما يقول وقد أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو بأربعين يوما يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا تبسم عليه الصلاة والسلام إلا تبسم لأنه كان شديد التبسم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم نظره وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع وقوله مسموع وقوله مسموع ووجهه مليح كلامه فصيح dareenka farxadeed ee suubanaha sala allahu calayhi wasalam ayaa ahaa mid laga garto wejiga rasuulka hooyadeena ciisha radiallaahu canha ayaa tilmaamaysa inay wejiga rasuulka ka gelin jirtay farxadda kacab ibnu maalik radiallaahu canhu wuxuu leeyahay wuxuu ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii la farxadgeliyo mid wejigiisa dhalaala في صوته وقدوة في سمته البشر طبعا فيه وربنا يرضيه يبدأ بالتحية يحكم بالسوية
haddii aanu ka hadalno ooyinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma ahayn mid la maqlo inta badan waxay ahaan jirtay ooyintiisa ilanta oo ka qabata labadiisa indhood ee sharafta badan cabdullaahi bin mascuud radiallaahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mid ah rasuulku ku dul akhriyey aayado ka mid ah qur-aanka kariimka markii uu soo gaaray aayadda ah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama yidhi halkan ku jooji cabdullaahi bin mascuud radiallaahu canhu wuxuu yidhi waxaan eegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana arkay isagoo ilmaynaya أزهر والحسن بدر أنور منظره وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع وقوله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل هذا مقالي فيك يا شرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا النبي الهاشمي محمد هذا لكل العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثواب وللمديح جزيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح بدر في السماء دليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار جميل هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق ساد جميع الخلق أعلى الإله قدره في الشرح زك ذكره تأسيا وطاعة يا راجي الشفاعة مر مورد الكوثر من مدحه فليكثر صل عليه راغبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad degaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta sideedaad ee taxanaha gargaarka deg dega waxaa inoo soo jeedinaya doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta
زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله تعالى waxaan halkan ku qaadan doonaa cashirkeenii sideedaad ee buugga gargaarka degdega ama fast aid waxaan qaadan doonaa cabirka cadaadiska dhiigga waxaan soo qaadanay dersigii kan ka horeeyey calaamadaha nolosha aadamiga inay yihiin afar waxaan soo qaadanay tembratureka ama heerkulka jirka baniaadamka lagu cabiro waxaan qaadanaynaa halkan ku qaadan doonaa cadaadiska dhiigga ama blood pressureka wax loo yaqaano cadaadiska dhiigga caadiyan wuxuu u kala baxaa ilaa saddex nooc ayuu u kala baxaa kuwa manual ah oo gacanta lagu bambeeyo inta badan ay dhakhaatiirta isticmaalaan kuwa digital ah ay dadka guryahooda ku isticmaali karaan iyo kuwo oo mataqaana qaliimada loogu talagalay oo waaweyn oo derbiyada lagu dhejiyo saddexdaas ayay u kala baxaan haddaba marka cadaadiska dhiigga waa awoodda cadaadiska dhiigga ee ku jira halbowlaha iyadoo laga soo cadaadinayo gudaha loona soo cadaadinayo dibadda nuuxnuuxsigiisa waxaa laga maqlaa halbowlaha derbigiisa sare ee arteriga cadaadiska dhiigga marka inta badan bibiga ama cadaadiska dhiigga waxaa laga cabiraa qofka qaangaarka ah waxaana loo qeybiyaa laba qeybood oo kale ah siastolic iyo diastolic siastolic oo ah midka kore iyo diastolic oo ah midka hoose haddaba qofka caafimaadka qaba waxaa laga doonayaa cadaadiskiisa inuu ahaado boqol iyo labaatan kor siddeetan hoos waana heerka ugu fiican oo dhallinyaronimada haddaba cadaadiska dhiigga dadka oo dhallinyaronimada ka baxay waxaan sheegnay boqol iyo labaatan ilaa siddeetan inuu yahay dhallinyaro qofka qofka markuu gaaro da-da afartanka ilaa iyo wixii ka koreeya caadiyan waxaa laga rabaa boqol iyo afartan ilaa sagaashan waana heerka ugu fiican haddaba marka cadaadiska dhiigga waxaa lagu cabiraa qalab loo yaqaano spegmanommeter saacad loo yaqaano ayaa lagu cabiraa waana saacadda lagu cabiro cadaadiska dhiigga waxayna tilmaantaa farqiga u dhexeeya systolic iyo diastolic pressure oo aan soo sheegnay midka kore iyo midka hoose ayay tilmaantaa systolic pressure midka kore waa cadaadiska sare ee arteriga kaas oo dhaca dhammaadka cardiac cycle yacni wareegga wadnaha hoose waana marka uu soo aruuriyo ventricalska u dhiig ka soo aruuriyo ayuu meesha taga waa kawa systolic ama cadaadiska sare ee arteriga u sameeyo diastolic pressure waa pressureka ugu yar ee ay sameeyaan halbowliyaasha kaas oo dhaca bilowga cardiac cycle ayuu dhacaa tusaale ahaan heerka cadaadiska dhiigga ee qofka marka uu noqdo boqol iyo labaatan kor ama boqol iyo afartan kor ayaa loo yaqaanaa diastolic marka dhiigga hoose uu noqdo sideetan ama sagaashan ayaa loo yaqaanaa diastolic fiiro gaar ah ee cadaadiska dhiigga oo kaca waxaa keeni kara cuduro fara badan oo ka mid ah ee cudurada ku dhaca wadnaha oo loo yaqaano heart diseaseska ee cudurada ku dhaca keliyaha oo loo yaqaano renal diseaseska ee cudurada ku dhaca beerka ee uurkujirta dhammaan ee waxaa kaloo keeni kara naxdinta ee xanaaqa ama xanuunada joogtada ah ama farxadda intaba way keeni karaan haddaba marka cadaadiska dhiigga marka uu sareeyo waxaa loo yaqaanaa hypertension haddaba cadaadiska dhiigga marka uu sareeyo waxaa loo yaqaanaa hypertension waa waxa dadku ay dhahaan soomaalida dhiigkar marka uu hooseeyana waxaa loo yaqaanaa hypotension marka uu hoos u dhaco aan soo sheegnay intii loogu talagalay uu hoos ka maro haddaba dadka caadiyan meesha ugu hooseysa systolic sagaashan diastolicna lixdan sagaashan hadduu hoos ka soo maro kan hoosena lixdan uu hoos ka soo maro waxaa loo yaqaanaa hypotension ayaa loo yaqaanaa garaaca wadnaha midka saddexaad ee ka mid ah calaamadaha nolosha ama pulse rate ama heart rate garaaca wadnaha garaaca wadnaha ama baalsaha waa tirada ama garaaca uu wadnahu uu sameeyo muddo hal daqiiqo ah ujeeddaduna waxay tahay in la ogaado firfircoonida wadnaha haddaba shaqada ama firfircoonida wadnaha oo isbedesha waxaa keeni kara kow exerciseka keeni kara jimicsiga ayaa keeni kara labo cabsida fara badan ayaa keeni karta waxaa keeni kara saddex welwelka iyo walaac ayaa keeni kara afar waxaa keeni kara jirooyinka ayaa keeni kara shan waxaa keeni kara daawooyinka qaar ayaa keeni kara uu qofka isticmaalo ama uu iska badiyo ama uu yareysto dikaanka wadnaha ama garaaca wadnaha xilliyada la cabiro marka measuring heart rate macnaha xilliyada la cabiro dikaanka wadnaha waxaa loo cabiraa si loo helo tirada saxda ah ee uu wadnuhu sameeyo daqiiqadii haddaba dikaanka uu wadnahu uu sameeyo daqiiqadii waxaa laga ogaan karaa qaybo badan oo ka mid ah jirka bani aadamka meelahaas oo ay ka midka yihiin halbowlayaasha dhiigga ee la shaqeeya wadnaha waxaa ka mid ah dhuunta ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah meelaha laga helo cumaacunta ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah gacanta arteriga mara ulnarka ayaa ka mid ah si kastaba ha aatee nuuxnuusiga uu sameeyo halbowlaha waa halka ugu sahlan ee laga cabiro dikaanka wadnaha meelaha macquulka ee laga cabiro dikaanka wadnaha waxaa ka mid ah kow ulnar artery oo loo yaqaano halbowlaha gacanta fariireyda ku toosan labo caritoid artery oo loo yaqaana halbowlaha qoorta ama luqunta ku aadan saddex popliteal artery oo ah halbowlaha jilibka hoostiisa ku aadan afar apex of the heart qaybta sare ee halbowlaha wadnaha ku aadan shan posterior auricular halbowlaha madaxa ee dhigta hoosteeda ah intaaba waxaa laga cabiraa garaaca wadnaha garaaca wadnaha ugu badan ama maximumkiisa sidee lagu gartaa tirada ugu sareysa ee uu sameeyo garaaca wadnaha ayaa waxaa keeni karta siyaabo kala duwan sida qofka oo sameeyo jimicsi walaac cabsi fara badan ama farxad haddaba dikaanka wadnaha waxay ku xiran tahay da'da qofka markasta waxay ku xiran tahay da'da qofka habka loo cabiro dikaanka wadnaha qofka xaaladiisu ay degan tahay islamarkaasna caafimaad qaba waxaa laga doonayaa dikaankiisu inuu noqdo daqiiqadii sida tan dadka waaweyn waxaa laga rabaa daqiiqadda inay noqdaan lixdan ilaa siddeetan garaaca wadnaha daqiiqadii shan iyo toban sano ilaa siddeetan jir caruurta siddeetan ilaa boqol ayaa laga rabaa garaaca daqiiqadii inay sameeyaan lix sano ilaa laba iyo toban jir caruurta yaryarka ama bebiska loo yaqaano oo hal sano jirka ah ilaa iyo lix bilood boqol ilaa boqol iyo afartan garaaca daqiiqadii ayaa laga rabaa waqtiga la cabiro dikaanka wadnaha kow marka qofka uu dareemo xanuun xagga wadnaha ah laba marka qofka uu dareemo caafimaad dare guud saddex marka qofka la siiyo dawooyinka wadnaha fura haddaba dikaanka wadnaha marka uu sareeyo waxaa loo yaqaanaa tikicardia marka uu hooseeyana waxaa loo yaqaanaa bricardia bridicardia garaaca oo hoos usoo dhaca tikicardia ama tirada garaaca wadnaha oo sare marta dadka waaweyn waxay dhaaftaa boqol jeer daqiiqadii ayay dhaaftaa waxaa loogu talagalay aan dhahnay lixdan ilaa sideedan hadday marka sare marto waxay dhaaftaa boqol daqiiqadii tiradan marka garaaca wadnaha ugu badan waxaa sameeya caruurta ayaa sameeya haddaba tirada garaaca wadnaha oo isbedesha waxaa keeni kara siyaabo kala duwan waxaana ka mid ah aan soo sheegnay jimicsiga waa keena haweenka uurka leh dikaanka wadnaha zaid ayuu u koromaraya daalka iyo walaaca fara badan wuu keenaya qandhada ama xumadda way keenaysaa dhiigyarida way keenaysaa dhiigkarkan sidoo kale wuu keeni karaa Eh, bradycardia waa marka dikaanka wadnaha uu hoos u dhaco dikaanka wadnaha hoos u dhaca eh, ama uu hoos maro waxaa keena eh, ama eh, hoos uu ka maro lixdan jeer daqiiqadii waxaa loo yaqaanaa bradycardia sidoo kale waxaa keena iyadana marka uu hoos u dhaco eh, garaaca wadnaha dikaanka bresharka ama dhiigkarka qofka markuu ku dhaco sokorta dadka qaba sokorta markay ka dhacdo eh, marka qofka cabsi ay soo wajahdo bresharka ama wuu kaca ama wuu dhaca saas daraaddeed marka bradycardia neeft ah dikaanka wadnaha oo hoos u dhaca intaas ayaa keenta casharkeeni sideedaad halkaas ayuu ku egyahay fajazaakum allahu khayran
طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعدت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست